sidaad dhegeystayaal idaacadaheeni toddobaadkan qaar ka mida aad ku maqlayseen waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay kulan cilmiyeed heel sare ah oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulan cilmiyeedkaasi iyo haddaba faa'iidooyinkiisaba waxaa warbixintan ka diyaariyey waryaheena jaamac farsle
jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo aan weli laba guujirsanintan iyo markii dib loo furay ayaa waxa ay magaalada muqdisho ku soo bandhig doorka ay waxbarashada sare ku leedahay horumarka waddamada dagaalada sokeeye kasoo kabanayo kulan cidmeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano badan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda kuwaas oo isugu jira soomaali iyo ajanebi dirkaba aqoon-yahanadan ayaa waxa ay ku soo bandhigeen waraaqa cilmiyeed ay ku faaqidayeen qodobka shirka looga hadlayay ee doorka ay waxbarashada sare ku leedahay horumarka waddamada dagaalada ahliga ka soo kabanayo haddaba kulan cilmiyeedkani oo aqoon-yahanadii ka qayb galay qaar ka mid ah ay ku tilmaameen kulan cilmiyeed noociisa kii ugu horreeyey oo dunida lagu qabto wasiirka waxbarashada mudane cabdiqaadir cabdi xaashi oo ka hadlaya aragtida wasaaradda ee kulan cilmiyeedkan waxa uu yidhi waa laba dhinaca wey aragtida wasaaraddu mid waxa weeye kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigaya ka tarjumayaa in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maantay dad badan oo ka yimid adduunka jaamacado maaragtay meelo badan oo kala duwan kaga yaala oo mabaaxisiin ah maaragtay baaxisiin ah oo sameeya research cilmiyahoo sare inay u yimaadeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed inay shirkan ay kulan cilmiyeedkan ay ku baaqday inay abstract soo direen oo ah horudhaca wixii ay qadimayeen tabriskoodii soo direen muxaadarooyinkii jeediyeen marka horta ujeedada weyn oo koowaad oon ka leenahay waxay in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay soo kacday oo ay maaragtay maantay ku guulaysatay in researchers dawli ah ama international ah inay yimaadeen oo dalka gudihiisa ay muxaadarooyinka ka jeediyeen jaamacadda ka jeediya ta labaad oo wasaaradda ku aadan waxaa weeye waa tan siyaasadda oo ah in soomaaliya maanta ay kasoo kabatay runtii dagaalkii iyo ahliga ah ay cunfigii iyo dhibaatadii oo maanta soomaaliya ay maaragtay leedahay istiqraar siyaasi ama maxaan ku idhaahdaa stability ama degenaansho siyaasadeed oo macno leh barasare cabdiqaadir cali cigal waa madaxa mashaariicda horumarinta caafimaadka ee jaamacadda val university and technology ee south africa isaga oo ka hadlaya ulajeedada ka dambeysay kulan noocaanana waxa uu yidhi laba ujeedaba waa laga leeyahay ujeedada hore waxay tahay in dalalka burburay si cilmiyeysan loo dhiso oo dhaqaalaha yaroo la haysto meelaha ugu muhiimsan lagu dhiso taas waa laga lahaa midda labaadna ujeedada laga lahaa waxay ahayd dhalinyarada inay helaan caafimaad oo ayna ku mashquulin waxyaalo kale oo markaas ay shaqo helaan barasare maxamed axmed jimcaale oo ah rektorka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaan weydiiyey siddeed iyo labaatanka warqadood ama khudbadihii cilmiga lagu soo gudbiyey inay wax cusub soo kordhiyeen ama ay wax horey loo ogaa ay ballaarin ku sameeyeen sideedaba warqad kasta oo cilmi ah oo la qoro wixii horey u jiray ayay wax ku kordhisaa marka sida ugu habboon oo dee dalkani labaatan iyo shan sano ayuu dhulka yiibay kabacdina waxbarasho aan aan aan xadidnayn oo aan nadaamsanayn ayaa ka jirtay amba tacliinta mataqaanaa hoose dhexasare ha ahaato amba tacliinta jaamacadaha iyo macaahidaba ha ahaatee marka waxaa xooga la saarayay dadka mutacalimiinta meesha isugu yimiday in bal sidii waxbarashada soomaaliya ay qayb weyn uga qaadan laheeday marka le marka qayb uga qaadan laheeday dibudhiska dalka waxyaalaha aada loo hoos looga xariiqay ayaa wax kamid ahaday tayeynta tacliinta sare tacliinta ayaa hoos laga xariiqay oo aada aada loogu wax looga soo jeediyey sidoo kale jaamaco waxaa aada looga hadlay kuliyadaha la furaayo ina inay yihiin kuliyado la jaan qaadi kara baahida dalka hada ka jawaabaya baahida dalka si dadka kasoo baxaw ay noqdaan dad ayaguna naftooda waxtara oo shahaadooyinka ay haystaan suuqa macno ay ka leeyihiin isla markaana dee qofka sababtiisa waxtaro dalkiina waxbuu kusoo kordhinayaan hadda uu qaybta waxsoosaarka uu yahay iyo uu yahay qaybta siyaasadda iyo uu yahay qaybta mataqaanaa injineerida technolojiyada saarinska haduu yahay intaba qofka waxbuu kusoo kordhinayaa marka taasna waxyaalaha aada aada xooga loo saara ayaa kamid aha lasoo bandhigay waxaa kaloo aada loo soo bandhigay waxbarashadan theoriga keliya ku dhisan in lagu dhafo gacan ka shaqayn ama practic wax la yidhaahdo in lagu dhafo ayaa aad i aad ayadana saas oo kaleeto loo soo bandhigay oo looga hadlay sidoo kale waxaa aada looga hadlay yaa noo noqon karaa mataal oo wax la qabsan karnaa wadamaleeya hadda noo ah oo muxuu ahay aan ku daya karnaa oo tallaabooyinka ay qaadayeen iyo siday u qaadayeen aan uga daya karnaa intaasoo dhan ayaa muxuu ahaa lasoo bandhigaya ejaama maadaama uu ka mid ahaa macallimiintii sare ee warqadaha ka soo jeediyey kulan cilmiyeedkan ayaan barasare cabdiqaadir cali cigaal weydiiyey bal inuu noo sharaxo warqadii uu soo jeediyey wixii ay ku saabsanayd aniga waxaan soo bandhigay dowrka jaamacadaha teknolojiyada ah ay ka qaadan karaan dib u dhiska waddanka mar kale ha inoo faahfaahiyo doorka waxbarashada farsamada gacanta barasare cabdiqaadir cali cigaal annaga wa waan bilaawnay waa howl cusub dadkana waxaan rabnaa inay xoogga saaraan wixii tabartooda ah tusaale ahaan waddooyinku waa burbursan yihiin guryaha qaarkood waa qurux badan yihiin laakiin si fiican uma dhisno town planning lama samayn korontooyinka meelaha qaarkood xarkihii ayaa waddooyinka daadsan marka in la helo aqoon-yahano cusub oo xirfad u leh qada ayada ah tusaale ahaan way rektarka jaamacaddana barasare maxamed axmed jimcaale waxa uu inoo xaqiijiyey in kulan cilmiyeedkani uu noqon doono sanadle haddii eebaha awoodda la uu idmo aad buu mahadsan yahay jaamac farasle oo warbixintaasi isuu keenso dubareede halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a